بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga landalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan toddoba boqol oo ruux ayaa shuhado iyo dhaawac ku noqday duqaymo bahalnimo leh oo ciidanka yahuuddu ay ka fuliyeen laba cisbitaal oo ku yaala magaalada qasdi ee dhulka filistiin maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay in xeebaha waddanka yemen ay ka qafaasheen markab ay leedahay yahuudda sahyuuniyadda wararkii ugu dambeeyey ayaan soo gudbin doonaa ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar qarax la beegsaday saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ee waddanka maali dowladda ruushka ayaa mar kale ku dhawaaqday inay ka hortagtay diyaarado daroonis ah oo ay ku soo weerareen ciidamada yukrein qodobada aasibay soo koray aad maqli doontaan waa mar kale iyo caalamlyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda ayaa weli halkoodii ka sii wada xasuuq ay ku hayaan shacabka muslimiinta magaalada khaza ugu yaraan toddoba boqoloo ruux ayaa shuhado iyo dhaawacyo kala duwan ku noqday duqaymo lala beegsaday laba cisbitaal oo ku yaala marinka khaza dad goobjoogayaal ayaa sheegay in yahuuddu ay duqeeyeen labadan cisbitaal oo ay ku sugnaayeen boqolaal qof oo dhaawacyo ah iyo dad kale oo halkaas ka gabaadsaday duqaymihii laayaanka ahaa ee maalmihii lasoo dhaafa dhacayey duqaynta ugu khasaaraha badan ayaa beegsatay cisbitaalka al indunuusi halkaas oo boqolaal ruux ay ku shahiideen sidoo kale duqaymo kale ayaa haleelay cisbitaalka cawdah goobjoogayaal iyo saraakiil caafimaad ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in yahuuddu si bareer ah ay u beegsadeen goobaha caafimaadka ah shalay gelinkii dambe duqaymo kale oo ka dhacay magaalada khasda waxaa ku shahiiday ugu yaraan toddobaatan ruux xoogga muqaawamada filistiiniyiinta ayaa iyana ku dhawaaqay inay dileen askar hor leh oo maamulka yuhuudda sayuuniyada ka tirsan yuhuuddu waxay qirteen dhankooda in laga dilay siddeed askari in ka yar afar iyo labaatan saacadood dagaalka waddooyinka ee ka socda magaalada khaza ayaa si aad ah loogu dhiig bixinayaa ciidamada yahuudda sayuuniyadda iyagoo ka aargudanaya khasaaraha aadka u xooggan ee ka soo gaaray dagaalka foolkafoolka ah ayay bilaabeen in shacabka rayidka ah ay si aad ah u duqeeyaan dhinaca kale wararka ka imaanaya xeebaha dalka yemen ayaa sheegaya in maleeshiyaadka xuutiyiinta ay qafaasheen markab uu leeyahay maamulka yahuudda yaxya sariic oo ah hafayeenka milatariga kooxaha ansaarullah isku magacaabay ee taabacsan xuutiyiinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadooda gaarka ah ay qabteen markab lagu magacaabo galaxy liader kaas oo hadda ay ku hayaan xeebaha badda cas ee waddanka yemen kooxaha xuutiyiinta ayaa warka ka soo baxay waxay ku sheegeen in howlgalkan ay ugu hiilinayaan shacabka magaalada khaza ee xasuuqa kala kulmaya yahuudda sahyuuniyadda dhinaca kale war rasmi oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka waxaa loogu yeeray israa'iil ayaa lagu xaqiijiyey in markabkaas xilli uu ku socdaalaya badda cas uu gacanta u galay waxay ugu yeereen kooxaha argagixiso ah markabkan ay qafaasheen xuutiyiinta ayaa ka soo sharaxday xeebaha waddanka turkiga wuxuuna ku sii jeeday waddankaasi hindiya waxaa milkiyadiisa leh nin ganacsado caan ah oo ka soo jeeda maamulka yuhuudda sahyuuniyadda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
qaybaha hore ee caalamul yom ayaad degeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo ah laabaan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeya caalamka waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa howlgal culus oo qaraxa la beegsaday kolonyo ciidamo ah oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda riddada ah ee maali kuwaasi oo ku socdaalayay inta u dhexaysa faanaa iyo markika guur war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay qaraxaasi gebi ahaanba ku burburiyeen gaari ciidan oo ay la socdeen maleeshiyaadka la beegsaday sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ka miin ah u dhigay askar ka tirsan ciidanka xukuumadda riddada ah ee burkina faso waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo dhex maray mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta maleeshiyaadka kamiinka loo dhigay ayaa ku socdaalayay deegaan dhaca gobolka sagineyga waxaana dagaal kooban kadib goobta isaga firxaday maleeshiyaadka xukuumadda riddada ah ee fadhigeedu yahay wagaduugu ciidamada mujaahidiinta ayaana shaaciyey inay soo khaniimaysteen saarad ciidan iyo mootooyin dhanka kale ciidanka xukuumadda riddada ah ee burkina faso ayaa xasuuq daran u geystay dad shacab muslimiin ah oo aanan waxba galabsan waxayna ciidamadaasi xasuuqan ka geysteen tuulada zango oo ka tirsan gobolka buulisa xasuuqaasi waxay maleeshiyaadka dowladda dabadhilifka ah ee burkina faso ku dileen boqol qof oo muslimiin ah mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam ayaana war kooban oo ay soo saareen ku sheegay in maleeshiyaadka dowladda wagaduugu ay dadkaasi muslimiinta xasuuqeen iyagoo marmarsiiyo uga dhiganaya waxay ugu yeeraan la dagaalanka argagixisada sidoo kale mujaahidiinta nusratul islaam ayaa u tacsiyadeeyey dadkaasi abriyada ah ee la gumaaday ciidamada dowladaha burkina faso iyo maali oo garabsanaya murtasaqada ruushka ee fagner ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay xoojiyey xasuuqa ka dhankaa shacabka aan waxba garabsan ee muslimiinta ah iyagoo xasuuqay boqolaal muslimiina sidoo kalena gubay guryo badan maleeshiyaadka maamulka gumaysaha yahuudda ayaa shaaciyey in ugu yaraan laba askari looga dilay dagaalada culus ee ka socda waqooyiga khaza waxaana maanta deegaanada ku xiran marinka khaza ee lagu deegaamiyey dadka yahuudda ah laga maqlayey dhawaqa qalabka digniinta bixiya taliska ciidanka yahuudda ayaa xaqiijiyey in maanta askartan looga dilay dagaallo culus oo ay la galeen kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta waxayna tani ku soo beegantay xilli uu sii kordhay dhiigbaxa ku socda ciidanka gumaystaha wadarta guud ee dhimashada maleeshiyaadka maamulka yahuudda inta ay qirteen waa lixdan iyo toddoba isugu jirta askar iyo saraakiil ciidan kuwaas oo dhintay tan iyo markii ay bilowdeen duulaankii dhulka ee yahuudda ay ku qaadeen marinka khaza toddoba iyo labaatankii oktoobar balse xaqiiqada ayaa ah mid aad uga fog inta ay iyagu qirteen shalay ay ahayd markii mas-uulka maamulka yahuudda ugu magacaaban qubuuraha uu sheegay in saacad kasta ama saacad iyo bar ay aasaan hal askari oo yahuudi ah taasi oo muujinaysa in si weyn maleeshiyaadka yahuudda loogu dhiigbixinayo marinka khaza kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta ayaa dhankooda sheegay in khasaaraha dhabta ah ee yahuudda lagu gaarsiiyo fagaaraha dagaalka uu aad uga duwan yahay nambarka ay qirtaan waxay sidoo kale kooxaha wax iska caabintu shaaciyeen in toddoba ka mid ah gaadiidka dagaalka ay la beegsadeen madaafiic iyo qaraxyo culus intii uu socday iskahorimaadyo ka dhacay afaafka hore ee waqooyiga marinka khaza dhanka kale goobjoogayaal ku sugan khaza ayaa soo sheegay in dhawaqa qalabka digniinta bixiye ee yuhuudda laga maqlayey deegaanka sadiirood ee dhaca waqooyiga marinka khaza iyo deegaanada kale ah iris yaad murdishal iyo netif hee casara oo ku yaal nawaaxiga marinka khaza dowladda ruushka ayaa shaacisay in ciidamadeeda difaaca hawada ay ka hortageen weeraro dhanka hawada ah oo ay soo qaadeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda ukrain ciidanka difaaca hawada ee ruushka ayaa sheegay inay ka hortageen diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay dowladda ukrain leedahay xukuumadda fadhigeedu yahay moscow waxay sheegtay inay diyaaradahan dagaal ee ay leedahay ukrain ay damacsanaayeen qorshooyin ah in ay duqaymo ka fuliyaan qaybo ka mid ah xarumo ku yaal caasimadda moscow arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii dambe dowladda ruushka ay sheeganaysay inay ciidamadeeda difaaca hawada ay dhulka soo dhigeen diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay leedahay dowladda ukrain xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyoum بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
falanqeeyaal ayaa sheegay in maamulka yuhuudda sayuuniyadda uu doonayo inuu burburiyo magaalada khaza islamarkaasna uu laayo maxaabiistiisa ka hor inta xabadoojin aan laga gaarin dagaalka ka socda jiidda khaza warbixin arrintaas ku aadan waxaa si ambaqaadaya walaalka xaarid hogaamiyaasha siyaasadda iyo militariga maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda ayaa magaalada khaza ka wadaa howlgallo xasuuqa oo ka dhan ah dadka shacabka ee ku dhaqan marinka khaza kadib markay ku fashilmeen in ay guulo ka xaqiijiyaan iska horimaadada ay la galeen xooga muqaawamada arrinkaas oo loo sababeeyey arrimo badan oo la xiriira dagaalka iyo waxyaabaha ka dambeyn doona sida ay qabaan khubarada arrimaha siyaasadda iyo militariga waqti xaadirkan waxay falastiiniyiinta ku dhaqan waqooyiga iyo bartamaha khaza wajahayaan howlgal isirsifeen ah iyo gumaad bahalnimo oo aan kala saarin qeybaha dadka ducafada ah ee la kulmaya xasuuqyada kaga imaanaya gumaystaha ku fashilmay ciribtirka guud ahaan dadka marinka sida uu sheegayo mustafa albarkuuthi oo ah xogayaha guud dadaalada qaran ee waddankaasi filistiin iyadoo arrinkaas jiro ayuu dhanka kale barkuuthi xili uu waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinada ku hadla afka carabiga sheegay in nidaamka sayuuniga oo keliya uusan ahayn midka geysanaya dhibaatooyinka iyo dembiyada balse ay ku lug leeyihiin xaaladda ay ku sugan tahay khaza hogaamiyaasha maraykanka ingiriiska iyo faransiiska kuwaasi oo ku dhaga adeegaya ka hortagga go'aanada xabadjoojinta uu yidhi mustafa albarkuuthi wuxuu sidoo kale ninkani tilmaamayaa in arrinkuusan ku koobnayn dilka filistiiniyiinta balse uu sidoo kale gumaystuhu doonaya in uu laayo maxaabiista kaga jirta gacanta muqaawamada waxaana u markhaatiha ayuu yidhi in maalmihii lasoo dhaafay ay soo badanayeen maxaabiista yuhuudda ee ku dhimanaya duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha ciidankooda dhankiisa madaxa qaybta culuumta siyaasadda ee jaamacadda alkhaliil doctor bilaal ashoobki ayaa dhankiisa sheegaya in yuhuudda isku dayeyso in intay awooddo sii xoojiso beegsi ay ku hayso rayidka ku dhaqan khaza ka hor inta uusan isbedelin mowqifka caalamka ay ku aadan tallaabooyinka ay qaaday kuna khasabto inuu dagaalku ku soo idlaado sababo ay ka shaqaynayso awgood sida uu warka u dhigay arrimahaas waxaa barbar socda sida uu sheegayo ashoobki oo kasoo jeeda magaalada alkhaliil in waxaa loogu yeero israa'iil ay isku dayeyso burburinta wax walba oo suuragal ah kana mid ah adeegyada bulsho ee marinka khaza si marka u dambeysa qofka maamuli doona magaalada khaza ay sannado badan ugu qaadato dib u dhiska magaalada iyo dayactirka adeegyadeeda sidoo kale xukuumadda netanyahu waxa ay ku howlan tahay xaqiijinta hadaf weyn oo ay u marayso duqeymaha sida indhala-aanta u beegsanaya xaafadaha shacabka masaajidda iyo cisbitaalada dadweynaha si ay bulshada yuhuudda ugu soo bandhigto in ay guulo badan ka xaqiijisay intii uu socday dagaalka isla wakhtigaasi waxaa suuragal ah inay ka takhallusto oo ay disho tirada ugu badan maxaabiisteeda arrinkaas oo isagana hadafka laga leeyahay uu yahay in muqaawamadu ay weyso qayb kale oo ka mid ah awraaqda ay ku cadaadin karto sahayuuniyadda sida uu qabo bilaal ashoobki sidoo kale waxaa jirta filasho kale oo maamulka yuhuuddu xisaabta ku darsaday sida uu sheegayo khabiirkan kaasoo ah in gumaadka ay ka wadaan khaza uu bilooyin kusii socdo dalladda ogolaashaha reer galbeedka arrinkaas oo ay ka dambeyn doonto in ay abuurto mandaqad ka go'an waqooyiga marinka iyadoo si dhammaystiran u baabi'inaysa waxaana caddeyn u ah uu yidhi in ay burburin ku hayso wax waliba ay gacanteeda gaarto xitaa qalabka iyo adeegyada caafimaadka inta ay jiraan filashooyinkan waxaa arrinka la xidhiira barakacinta reer khaza lagu sheegay inuu yahay hadaf joogtaha oo uu leeyahay maamulka yuhuudda waxayna ciidamadiisa ku guda jiraan howlgalkaasi iyaga oo adeegsanaya dhulka wayna kusii socon doonaan hadafkooda haddii aan laga hortegin ayuu yidhi gobol ahaan ama caalami ahaan waxaa ashoobkii marka laga hadlayo qorshaha barakacinta fikrad ahaan ay isku aragti yihiin mustafa albarakuuthi balse albarakuuthi ayaa dhanka kale qaba in mashruucaasi uu ku horburburay sugnaanta reer khaza iyo diidmada shucuubta islaamiga ah sidaas darteedna ay barakacintii bulshada waqooyi ee dhanka koofureed ay ku bedeleen burburinta adeegyada muhiimka u ah nolosha ee deegaanada iyo xaafadaha waqooyiga arrinkaasoo ka dhasheen xaalado kala duwan oo lasoo gudboonaatay dadka shacabka balse sida uu sheegayo barkuuthi wuxuu maamulka yuhuudda isku dayay in uu si bahalnimo u baabi'iyo adeegyada laga marmaanka u ah nolosha ee dhanka waqooyi isagoo sidoo kale u adeegsanaya dariiqo caduutooyo aan hore loo arag arrinkaas oo laga dheehan karo burburinta iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanada daanta galbeed sida uu warka u dhigay wuxuu dhanka kale barkuuthi dhaleeciyey mowqifka hogaamiyaasha dabadhilfada carabta kuwaasoo toban maalmood ka hor kulan ku yeeshay magaalada riyaad ee waddanka sacuudiga kuwaasoo uu sheegay in aysan hal talaab u qaadin sidii go'doominta loogu qaadi lahaa muslimiinta khaza balse dowladahan sida uu qabo fikri ahaan bilaal ashoobki si dhab ah uguma aysan lagu yeelan arrimaha la xidhiira dhibaatada ka taagan khaza lagamana filanayo ayuu yidhi inay wax ka qabtaan asbaabo la xidhiira tiirarka aasaaska u ah ururada siyaasadeed ee dowladahan haddiise ay dhaqaaqaan ayuu sheegay in ay dhaqaajin doonto keliya cabsida ay ka qabaan mustaqbalkooda wuxuuna carabka ku adkeeyey in carada bulsho ee hadda jirta aysan gaarsiisnayn marxalad dhaqaajin karta xukuumadaha maxaa yeelay ma ahan kuwa abaabulan oo saameyn laha ayuu yidhi isagoona tusaale usoo qaatay shucuubta reer galbeedka ee dhigaya isku soo baxada looga soo horjeedo gumaadka khaza balse barkuuthi wuxuu mustafa ashoobki ku khilaafayaa aragtida ku aadan saameynta bulsho dhanka go'aanada siyaasadda wuxuuna caddeyn ka dhigtay sida dareenka bulsho ee faransiiska uu madaxweynaha dalkaasi macron ugu qasbay inuu raadiyo xal lagu joojinayo gumaadka iyo dagaalka inkastoo uu isaguba sheegay in saameynta halkani ku kooban aysan weli ahayn sidii loo baahnaa marka loo eego dhanka carabtana wuxuu albarakuuthi leeyahay waxay ogyihiin in waxaa ka socda filistiin uu mustaqbalka iyaga sugayo sababtoo ah ma aysan hilmaamin abid wixii dhacay sanadkii kunsagaalboqoafartaniyosiddeedii wuxuuna khabiirkan carabka ku adkeeyey in arrinka sida kama dambaysta ula falgalay xaaladda hadda jirta uu yahay sugnaanta falastiiniyiinta iyo iska caabinta ay kala hortageen cudwaanka yuhuudda arrinkaasoo ah waxa aan go'i doonin ama joogsan doonin wax weliba oo dhaca sida uu hadalka u dhigay dhanka mustafa ashoobki waxay albarakuuthi ku kulmeen aragtida la xidhiirta suurtagalnimada in dagaalka uu joogsado iyadoo la marayo cadaadiska bulsho balse arrinku uu dalbanayo kordhinta cadaadiskaasi isbeddelkan ayuu mustafa ashoobki oo ah madaxa qaybta culumta siyaasadda ee jaamacad ku taala magaalada alkhaliil ee waddankaasi falastiin u arkaa mid muujinaya siday muslimiinta caalamka ula damqanayaan shacabka falastiin marka laga hadlayo dhanka bani'aadinimada iyo dhanka maamulka wuxuu dhanka kale soo hadal qaaday dadka ku dhaqan waddamada reer galbeedka iyo siday u jebiyeen xandaabka nafsiga ee ku aadan cabsidii ay ka qabeen ka hadalka wax waliba oo ku saabsan maamulka yuhuudda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinla ah oo barnaamijka caalamul yowm uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifatax wamuxsin iyo sayib cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada canaawinta maanta aan ku falanqayn doonna waxaa ka mid ah istaraatiijiyadda yahuudda ma looga takhallusi karaa kooxaha muqaawamada filistiin xilli bishii labaad oo xiriir ah khaza ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya labada dhinac sidoo kale waxaan xubinta wargeysada ku falanqayn doonnaa maxaa ka jira inaan qarka loo saarnayn dhicitaanka dagaalka saddexaad ee dunida mise dhabbaa in haddaba lugaha lagula jiro canaawintaas ayaan falanqayn doonnaa aan soo dhoweeyo walaalka cabdulfitaax abuu muxsin cabdifitaax bal waxaa inoogu bilowdaa istraatiijiyadda yahuudda ee ku aadan khaza ma lagu tirtiri karaa kooxaha muqaawamada filistiin yaase wax ka qoray arrintaas aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb wargeyska the new york times oo ka soo baxa dalka maraykanka ayaa arrimahani wax ka qoray waxa uuna sheegay in yahuudda horumar dhanka dhulka ah ay ka sameeyeen khaza deegaano badanna ay gacanta ku dhigeen oo ay la wareegeen balse wargeysku waxa uu sheegay suhaybow in aysan ka adkaan yahuudda kooxihii muqaawamada filistiiniyiinta islamar ahaantana aysan soo daysan ee laheystayaashoodii ee ku jira gacanta ee muqaawamada halka cirka isku sii shareerayaan ee dowladaha dhaleecaynaya beegsiga yahuudda ay ku hayaan dadka rayidka ah gaar ahaan carruurta iyo dumarka warbixinta wargeyska suhaybow waxaa diiradda lagu saaray suurtagalnimada in istaraatiijiyadda yahuudda lagu ciribtiri karo ee muqaawamada wuxuuna wargeysku sheegay in marka la eego colaadda oo hadda maraysa shan iyo afartan maalin aysan muuqan ee ififaallo caddaynaya in istaraatiijiyaddan ay guulaysan doonto oo ay midho dhali doonto taqriirka ayaa lagu sheegay suhaybow in la wareegitaankii militariga yahuudda ee cisbitaalka ashifa oo ahaa xarun caafimaad midda ugu weyn khaza ay ahayd udubdhexaadka istaraatiijiyadda yahuudda ee duulaankooda barriga ee khaza ee ay kaga takhallusayaan muqaawamada kuna soo furanayaan ee laheystayaasha labada boqol iyo afartanka ah taana waa la ogaa suhaybow halkay ku dhammaatay oo yahuudda markii ay gacanta ku dhigeen ee cisbitaalka een ma dhaboobin ee waxay sheegayaan oo ahayd in cisbitaalka uu xaruun u yahay ee muqaawamada einkastoo weli ay sheegayaan in ay heleen marino dhulka hoostiisa ah oo konton kilomitir ee qodan islamar ahaantana aysan hadda ku degdegi karin una baahan yihiin inay helaan eeyaha waxbara iyo sidoo kale muhandisiinta dhanka militariga marka la eego ee la wareegitaanka cisbitaalka shifa iyo inaysan soo bandhigin wixii ay sheegi jireen waxaa meesha ku dhammaatay eedda yahuudda ay ahayd in muqaawamadu ay xerooyin militari oo dhulka hoostiisaha ay ka samaysteen ee meelaha ku dhow cisbitaalada masaajidda xaafadaha iskuraranka ah ee khaza taana hadda ay noqotay suhaybow waxba kama jiraan een waxaad la socotaa suhaybow in wasiirka difaaca yahuudda ninka lagu magacaabo yoaf galant uu war-saxaafadeed maqal iyo muuqaal ah uu ku sheegay in ay weli ku guda jiraan ee weeraradooda ka dhanka ah tuneelada dhulka hoostiisa ah wuxuuna sheegay wasiirku in xamaas ay weysay awooddii ay ku lahayd ee waqooyiga khaza islamar ahaantana ay u gudbeen dhanka iyo koonfurta oo ay ku milmeen ee dadkii rayidka ahaa dadka falanqeeya arrimaha militariga waxa ay sheegeen in hadallada yoaf galanti ay ka dhalanayso su'aalo badan waxaa su'aalahaasi ka mid ah inay ku adkaan doonto inay ka takhallusaan muqaawamada filistiiniyiinta ee qaar ka mid ah falanqeeyaasha militariga waxa ay sheegeen suhaybow in kooxihii muqaawamada filistiiniyiinta ay la guureen dadkii u gudbayey dhanka iyo koonfurta khaza ayna sii kordhayaan cadaadisyada yahuudda lagu saarayo xabad joojinta maadaama uu sii kordhayo khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaaraya dagaalada taa marka waxay sheegayaan muxaliliintu in wakhtiga uu dagaalkani qaadan doono uu aad u kordhi doono mas-uuliyiin militari oo amerikaan ah iyaguna waxa ay sheegeen in howlgallada yahuudda berriga ah ay qaadan doonto wakhti aad u badan si ay u sifeeyaan waqooyiga oo keliya mas-uuliyiinta militariga amerikaanku waxay sheegeen in koonfurtana aysan ka marnayn in yahuuddu ay beegsadaan maadaama muqaawamadu ay u wareegeen dhanka iyo koonfurta waa sida ay sheegayaan soybow dhanka kale cabdifitaaxow ma la dhihi karaa qorshahan yahuuddu ay ku doonayso in koonfurta ay ugu duusho haddana inuu yahay qorsho kale oo lagu barakicinayo muslimiinta magaalada khaza si gebi ahaanba qidaaca looga tirtiro istaraatiijiyadda yahuudda uga degsanayd ee khaza markeedii hore soybow waxay ahayd in waqooyi khaza laga soo saaro istaraatiijiyadda yahuuddu waxay ahayd in dadkan khaza loo raro masar ama urdun xitaa ma ahayn in la geeyo daanta galbeed marka yahuuddu ma yeeli doonaan in dadka reer khaza ay ka soo barakacaan waqooyi ay koonfur aadaan waxayna u raadin doonaan marmarsiyo sidaba hadda wargeyska the new york times uu sheegay oo ay leeyihiin dadkii halgamayey ayaa aaday dhanka koonfureed waxayna taasi ay qiil uga dhigan doonaan ee duulaankooda xiga ee koonfurta dhanka kale dunidu ma waxay qarka u saaran tahay waxa loogu yaro dagaalka saddexaad ee adduunka mise hadda ayaaba dhexda looga jiraa filistiinse halkee ayay ka soo gelaysa arrintaasi yaa wax ka qoray suhayb ayaa noo eegi doonaa aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdulfitaax arrintaas waxaa wax ka qoray wargeeska newswiik ee ka soo baxa waddanka maraykanka cabdifataax oo wargeyskan isagoo soo xiganaya nin lagu magacaabo jofik stin oo ah falanqeeye iyo baarar ku takhasusay arrimaha bariga dhexe waxa uu sheegayaa in caalamka uusan qarka u saarnayn in uu lugaha la galo waxa loogu yeedho dagaalka saddexaad ee dunida balse uu hadda lugaha uu kula jiro waxa uu sheegay in xilli dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay u degdegtay in maamulka gumaystaha yuhuudda ay ku taageerto dagaalka uu kula jiro kooxaha muqaawamada filistiin dhanka kale ay muuqdaan arrimo muujinaya in dowladaha iiraan shiinaha iyo sidoo kale ruushka qadiyadan ay ka faa'iidaysanayaan dagaalkana uu ka qarxi doono jabahaad kala duwan oo caalamka ku yaala iyo qaaraad kala duwan waxa uu sheegay in saddexdan dowladood cabdifataaxow ay ka siman yihiin sidii dhammaan mandiqadaha ay ku nool yihiin ay kaga tirtiri lahaayeen saamaynta ay ku leedahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxa uu sheegay in xukuumadaha biijiin dahraan iyo moscow ay wadaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo mid militari oo xogan kuwaas oo dhammaan ay ka midaysan yihiin kagana soo horjeedaan halka quwad ee ah maraykanka waxa uu sheegay in dowladda shiinaha ay qaaday dagaal xagga jaasuusnimada ah oo ka dhanka ah dowladda maraykanka taas oo aysan dowladdan hore ula kulmin taariikhda intii jirtay sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda ruushka iyadana ay qaaday olole ay ku bixisay balaayiin dollar kuwaas oo ka dhan ahaa reer galbeedka iiraan ayuu isaganu sheegayaa in mandiqada bariga dhexe ay ka dhistay maleeshiyaad iyada daacad u ah islamarkaana fulinaya ajandaheeda iyagoo sidoo kale weeraro ku qaadaya saldhigyada ciidamada maraykanka iyo xulafadooda ay ku leeyihiin mandiqada bariga dhexe madaxweynaha ruushka valadimir putin ayuu sheegay inuu yahay ninka hoggaanka u haya arrimahan wuxuuna ku tilmaamay in uu yahay hogaamiyaha ururka xornimadoonka ah ee ka dhanka isticmaarka oo uu ula jeedo dowladda maraykanka dagaalkii dowladda ruushka ay ku qaaday ukrein ayuu sidoo kale tusaale u soo qaatay waxa uuna sheegay in xukuumadda washington ay ku qasbanaatay in dagaalka ukrein ay kaga mashquusho kan khaza arrintaasna falanqayaasha cabdifataaxu waxa ay ku tilmaameen in xukuumadda washington aysan awood u yeelan karin in saddexdaani dowladood ay wajahdo waa haddii ay bilaabaan dhaqdhaqaaqiin militari oo ka dhan ah maraykanka cabdifataaxow madaxweynaha maraykanka ayuu qoraagan fariin u diray waxa uu sheegay in looga baahan yahay in dagaalada ukrein iyo khaza uu u maamulo si isku mid ah xubintii wargeysyada maanta waa naga intaa gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gabagabaynaa caalamulyoom sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا